aroortuu bandhag ystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa waxaa ka jira nin sheegtay inuu dadka kala talinayo xumaha balse ay bulshada iyo hoggaanka muslimiinta khaasatan soomaalidu u arkaan khatar hor leh oo soo food saartay soomaalida cabdulrashiid waa labiyo labaatan jir caddaana oo ay u dhaxdo gabadh soomaaliyeed waxaana uu isaga oo lebis gaara oo muujinaya calaamadaa sheegashadiisa la xiriirta uu ku wareegayaa xaafadda siidar ee ay soomaalidu ku badan tahay cabdirashiid ayaa sidoo kale la sheegay inuu ciwaan ka dhigtay masjidka imaamu shaafici ee isla xaafaddaasi isagoo aan idin ka haysan maamulka waxna aan ogeysiinin imaamka maamulka masjidushaafici ayaan la xiriiray doctor cabdiqani aniga oo ugu horeyn weydiiyey bal inuu warbixin arrintaa naga siiyo
bismillahi raxmaan raxiim walaal horta inankan anigu masaajidku noogu yimi maalin maalmaha kamid ah intaanu i imaan buu isoo wacay waxaan kula ballamay masaajidka xilli duhra waxaanu fadhiisanay xafiiska masaajidka wuxuu iisoo bandhigay inuu wato organisation organizationkaas oo magaciisu yahay general presidency of the religious affairs and welfare of the umma organizationkaasna waxa uu yani raba inuu ku qabto inuu u sameeyo bulshada muslimiinta ah oo deegaankan degan maadaama xaafada masaajid ku yaallo oo sida ay dadka muslimiinta aada ugu tira badan yihiin inuu u sameeyo security ilaaliya marka waan weydiiyey maxaa yani looga baahan yahay security-ga maadaama meeshaanu degan nahay meel walba camera ku xiran tahay security-ga guryaha dhaadheer oo loo yaqaan riversayne ay meel walba taagan yihiin wuxuu ii sheegay waxaan u baahanahay waa yani security oo islaamig ah hadda ka hor markuu jooga atlanta georgia ayuu wuxuu isku dayay suu ii sheegay inuu sameeyo wax loo yaqaano islamic police laakiin statekaas ay u diideen markuu soo guuray kabacdina uu damca inuu inta ka sameeyo security oo islaamiga marka maalintii anugu runtii talooyin baan usoo jeediyey arrimaha noocaas oo kale haddayn aragta in la sameeyo waxa uu iisoo bandhigay marka organizationkiisa waxyaaba qaban doono ay u weyn tahay security-gaas iyo dadka muslimiinta la shaqayntooda waxaan weydiiyey bal inuu tuso organizationka loogadiisa loogada organizationka markuu soo bixiyey loogada kolley waa aragtay mamale sawirkiisa tuutaha uu qabo garabka waxaa kaga yaalla loogada organizationka waa calanka badan abad isticmaalaan ururo kamid a ururada muslimiinta ay ama caalamka joogaan waan weydiiyey calankan runtii waddankaanu joogno inaan laga ogolayn arrintaas iyadahay see kuloo muuqataa runtii wuxuu ii sheegay inuu muslim yahay oo rabo inuu danta diinta muslimiinta uu maaragtay ku dhaqmaayo kor u qaadayo marka anigu intaas baanu isku ogeyn waa tahay marka haddii intaas aada isku ogeydeen oo sidaa aada isugu waranteen goormee ayaad ka war heshay in uu arrintani ku dhaqaaqay iyo weliba waxyaabaha tallaabooyinka ee uu qaado u samaynayo runtii anuu safar baan galay oo waxaan aaday cumraan aaday intaan cumrada ka maqnaaba waxay soo wacay walaalaha masaajidka jooga oo ka shaqeeya waxaana ii sheegeen inuu maaragtay nin isticmaalay adresskii masaajidka isagoo oo u isticmaalaya inuu yahay heerquarterka ama rugta laga xukumo ururkiisa waxaan la hadlay ragga jooga masaajidka inay la xiriiraan yani sida booliiskii wax lamid ah mar alla markaan soo degay aeroboortka meesha loo yaqaan jikaakan ku ahaa trafid ayaa waxa traffiga furay baa aad waxa isoo wacay idaacadaha star tribuneka qole loo yaqaano foxka qole loo yaqaano fpga qole loo yaqaano oo i weydiinaya arrin runtii dee xilligaas ana xilli waxay ahayd information baan ahayn intii aan ka ogaamaan sheegay xilligaas baa marka aan soo galay ba waxaa lai sheegay yani inuu maaragtay aada loo raadinayo isaga muxuu samaynayay marka laga tago inuu rabitaankiisa adiga kula wadaagay masaajidkana uu adress ka dhigtay waxyaabaha uu ku dhaqmayey oo ilaa hadda uu ku dhaqaaqay maxaa kamid ah de kolley journalka waxyaa badan bay kusoo qoreen lakin anu intaan ka ogaa ogaanshahayga anu waxay kala hadla security-ga arrimaha la xiriira ama in la sameeyo dad waardiya dadka muslimiinta ah weliba markaan ku yidhi mataqaana maxaa looga baahan yahay wuxuu igu leeyahay haweenku habeenkii bay soo degaan gabadhaha badanaaba yani waxaa loo baahan yahay qof raaca oo marka wax soo gadanaya iyo waardiya laakiin markaa journalka fiirisay waxyaalo badan oo sida shareeca lagu xukumo deegaankan oo xukun kale aan ka shaqaynin iyo waxyaala noocaas ba aad uga hadleen waxaa inkastoo aad sheegtay inaad safar ku maqnayd waxaa la sheegayaa in hoggaanka muslimiinta ay isu yimaadeen oo arrintaa ay ka jawaabeen ayna caddeeyeen inuusan ninkan islaamkana matelin sharci darrana ay tahay waxa uu samaynayo arrintaa maxaad nagala wadaagi kartaa deegaanka runtii dhowr masaajid baa ku yaala waxaa kaloo jira organizationka loo yaqaan oo had iyo goor u istaaga arrimaha dadka muslimiinta ahi maadaama waayadan dambe xoogaa dadka muslimiinta bareshar badan u saarnaa ama dhib badan ay la kulmaayeen waxaa laga soo saaray marka ama lagu heshiiyey in maaragtay waraaq loo diro yani hay-adaha amniga taasoo lagu caddaynayo in maaragtay yani aanu ahayn nin la xiriira ama ka tirsan masaajidada inta waxaasaa loo leeyahay wax kale maaha waa nin muslimo weeyaan oo walaala weeyaan qofka masaajidka inuu ku tukado waa lax la yaqaan lakin hore looma aqoon oo markaasaba nagu horeysay oo nagu nagu cusbaa waxaa kaloo intaas sii deer de pressure badanna waa jiray oo deegaanka yani ka jira dadka marka waxaa laga yaabaa qofka shariica islam iyo mataqaana xukunkeeda ama boolice islamic boolice sameynteeda xilligan maantay lagu jiro qofka lasoo bandhiga ama calanka gaarka oo madow qofka haysta badanaaba waxaa loo loo fiirinaya inuu yahay laba mid inuu yahay qof labadaa madaxa ka xanuunsan inuu yahay ama qof dowladda la shaqeeya inuu yahay marka shakiibada noocaasa badan baa jira walaalo marka waxay sameeyen waraaq baa lasoo saaray waraaqdii waxaa loo diray marka booliiska iyo hay-ada amniga lagu cadaynayo inuusan maaragtay masaajidada uusan matelin isagu kaasina waxa uu ahaa imaamka masjidul imaam shaafici doctor cabdiqani oo loo yaqaan sheekh khardaawi oo iga warramayey nin dhalinyaro ah oo sheegtay in shareecada islaamka lagu maamulo dariiqada xaafadda siidar ee magaalada minneapolis dhanka kale haddaba imahaasi si aan wax badan uga helno waxaan la xiriirnay khadra cabdilaahi oo ah orida cabdulrashiid islamarkaasina la qabta qorshahaas sida ay inoogu sheegtay in dadka xumaha laga waaniyo islamarkaasina gaashaanku waxay u duruurtay eedeymaha loo soo jeedinayo khadra ayaa waxay u warantay waryahayga jaamac buulle jaamac waxaana ugu horeyn ay ka hadlaysaa sida ay isku barteen seegeeda cabdulrashiid cabdulrashiid waxaan ku bartay wiilkan wuxuu ahaa maadaa uu qof islaam ahaa wiilal baan ku bartay soomaaliya oo facebook aan fareen ku ahayn oo walaalahay ah baan ku bartay isaguna wiilashaasi yaqaanay waa maqlay sheeko kaloo laleeyahy oo facebook bay iska barteen may wiina inamo aniga walaalahay ah oo soomaaliyeed waan soomaali wanaagno oo aanaa facebook fareen ku ahayn ayu fareen la ahaa bis meeshaasuu ka arkay bitirka markaasuu dhahay gabadhaan hallay baro saasaan ku bartay waxaad warbixin naga siisaa arrintan ka taagan xaafadda cedar ee minneapolis idaacaduhuna ay qorayaan in islamic police laga sameeyey ama boolis sharciga shareecada dadka ku dhaqayo sida la sheegayna uu odagaagu maamulo ka yahay okay horta ma shareecada shareecada dadku say u yaqaanaan anigu waa ku wareeray naader mase shareecadu siday tahay shareecada haddaan ku iraado iska daa khamrigu waa xaaraan waa shareeca haddaan faraxalka ku dhaho sidaan si qurux badan oo sidaan baa faraxa diintaynu qabta waxa loo faraxasho oon faraxalkayga anu wanaajiyo for example markaan iska soo qaado waa shareeco musqushaan galay haddaan iska hagaajiyo nijaasada waa shareeco okay haddaan hooyin aabba isdagaalsan arko aan iraado diintu ma qabto inaa odagaaga asaan harasin garisin mise xaaskaaga asaan ugasho mise ilmahaaga asaan samaysid waa shareeco marka waxaad leedahay arrintaasi way jirtaa gacmaha laga jaro miya arrintaas waxaad leedahay way jirtaa laakiin siday dadku u qaadanayaan maaha marka shareecada aad bilaahi wallaahi waan kugu dhaaranaa weliba marka waxaad noo sheegtaa marka adinku sida aad u shaqaysaan maxaad qabataan anagu waxaanu ognahay communitygan dhex degannahay baahida la qabaanu ognahay waxaanu samaynay inaanu macnaha yuudka wixii aanu ka hagaahna wax kala hadallo andaanutaanaasaasaan haddaan aragno hooyo iyo aabe aan isku fiicnin inaan saansaansaansaana qurux badan waxa anagu kolley wax intaa dhaafsiisan gabar ahood for example aan xijaabkeedu qurux badnayn xijaabka aayaddaas kaaskaasa saasay inoo fartay saas aynu u dhaqamano annagu cidna ma baabargarayno ninkan marka communitygana keliyana maahan every community christian community jewish community somali community arab community qofkaan annagu aragno waanu gaarsiinaa special dadka homelika waa tahay marka yaa idin weheliyo adiga iyo odagaaga wallaahi walaalo runta markaan ka hadallo annaga haddaan ku dhaho way jiraan dad oo hooyo fiican oo kale ama wiil fiican oo kale oo oo wixii fahmayo oo kale inaan kala tashanno waa dhici kartaa laakiin qof annagana weheliyo makuu sheegi karo group baa la sameeyaa nolol waa maqlayaa barobagandada waxa waa barobagando waxaa jira in journaalka star tribunka lagu soo qoray in uu odagaagu hogaaminayo nidaam loogu talagalay in shareecada lagu fuliyo isaga oo labisan marka waxaad leedahay ma labisano hawshaa ma qabano dadka un baan waaninaa oo keliya labiska lagu sheegayo waan arkay dharka cagaarkaas soo maaha walaa calanku ku sawiran yahay dharkaas maadaa uu samaynayey uu yidhaahdo waxaan sameeyaa weliba anigu markii warsi teatarka waxaan kudhahay dadkaan waxaa laga yaabaa inay qalad isu fahmaane shareecadan ka bedel oo si kale magac kale u bixi mayuu igu dhahay aniga qof islaam ahaan ahay kirishtiyaanku way leeyihiin shareecadooda shareeca marka lagu leeyahayna waa wixii adigu religionkaaga beskiisa ah yuhuudda sidoo kale dasproof uu iiga saxan yahay waxa marka lagu sheegay wuu ku labisan yahay yaas waan arkay marka waxaad waxaad nooga warantaa qadra xaaladda magaalada minneapolis khaasatan xaafadda degantihiin seattle boolis iyo nidaam ayaa ka jira see isula shaqaynayaan inaad adinkuna eh, dhinac ka wadaan arrimaha nabadgelyada iyo waaninta dadka sharcigii iyo idinkana aad isu waafaqaysaan walaale anagu sharci kulenaa xadgudbin sharciga anagu ogolaashaan ka haysanaa dawladda maxay ahayd wadankaana dawladdu ayadaa sharciga ka- gacanta ku haysta ayadaana koonfuroosha f b i da looma sheego shaqadooda waa og yihiin wixii wadanka ka jira dawladda sidoo kale annagu nina baadan kuma hayno nina shareeco iyo eh, muxuu ahaa arrimaha beeshan laga sheekanayo annaga wallaahi xaaraan caleeg eedaha laydiin soo jeedinaya waxaa ka mid ah in aad masaajidka shaafici aad ka dhigateen adres inuu idin yahay iyadoo aadna ogolaasho ka haysan maamulka iyo in aad eh, ilmaha iyo dadka qaarkood aad kula talisaan inay sharciga ka hor yimaadaan marka arrintaas waxaad ka leedahay waa been walaalo waa waa waa- taas waa propaganda haddaan kuleeyahay waa propaganda sharci waxaa ku saaray masaajidada masaajidka waa leedahay masaajidadana waa weyn aniga soomaali waa dantan ma laha- ma dhahayo laakiin dad baa ku qaraabanaya magacooda mana ahan saasna cadaalad ma ahan ninkan marka la leeyahay waan maqlay xataa in ma- waan arkay la dhahayo saxda lagu leeyahay oo baxbax ka soo gurmina minneapolis only soomaali ma lahan united state baa iskale waa midda labaade Eh, anoon marka taas si si ina kusoo xadgudbaynin kadra Waxaa ugu fahmi- dambayntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, magaalada minneapolis khaasatan iyo guud ahaan dalkan maraykanka dhalinyarada soomaaliyeed iyo jaaliyadaba waxaa saarnaa culays la xiriira safarro dhalinyaro u baxay ee dagaalada ka socda syriya iyo ciraaq iyo dabagal lagu wado dhalinyarada soomaaliyeed ma is leedahay barnaamijka aad adiga iyo odagaaga wadaan in ay dhibaato horle usoo jiidayso soomaalida mar maya kale maya anagu waa- waan kala hadalay dawladda wadankan walaale ad- runka waa taqaanaa anaguna waynu naqaanaa wadanku run buu leeyahay badabceyn buu leeyahay khadra cabdilaahi oo ah orida cabdilrashiid oo ah nin cadaano oo maraykan oo soo islaamay oo sheegay in xaafadaha qaar ee magaalada minneapolis shareecada islaamka dadku ay ku dhaqmaan waxaana ay khadka telefoonka ugu waramaysay jaamac buurle jaamac halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a